tallaalka ugu badan waxa qaatay dad iyagoo ku nool wadamada hore u maray britain safka hore ayay kaga jirtaa dowladaha tallaalay dadka ugu badan bulshadooda laakiin hore ayay saynisyahano iyo dhakhaatiir badani u sheegeen in sida keliya ee xanuunka covid sagaal iyo toban adduunka looga yarayn karaa amaba looga baabiin karaa ay tahay in dhammaan dadka ku nool dunida ay helaan tallaalka gaar ahaan wadamada soo koraya iyo kuwa lagu sheegay inay saboolka yihiin dunida oo isku furan noocyada gaadiidka loo kala safraana ay badan yihiin way adag tahay in xanuunka la xakameeyo britain iyo dalal kale ayaa markhaati ka ah tan iyo intii noocyada xanuunka laga helay hindiya iyo baraasiil si deg deg ah labaduba ay ugu soo gudbeen britain oo ilaa iminka la tacaalaysa labada nuqul ee loo bixiyey alfa iyo delta doctor cabdirashiid maxamuud takar oo ah dhaktar soomaaliyeed oo degan magaalada leesta oo ku taalla bartamaha dalka britain ayaa weydiiyey muhiimadda ay leedahay in tallaaladu caalamka oo dhan gaadhaan si loo tirtiro xanuunka covid sagaal iyo toban oo iminka nuqulo cusubi ay soo baxayaan aada iyo aada bay muhiim u tahay xanuunkan covid nineteen ka haddii laga rabo in adduunka laga ciribtiro inuu meel kastoo caalamka gaaro sidii xanuunadii ka horreeyey oo magaranaysa adduunka oo dhan ku faafay sida intaan ka xasuusano furuuqa xanuunka dabaysha oo magaranaysa hadda wadamo yar saddex ama afar wadan ku harsan ilaa ay gaareen meel kastoo caalam kamida tallaaladooda ay gaareen iyo waxqabadkoodu adduunka kama suulin marka haddii la rabo xanuunkan in la cirib tiro aada iyo aada waxaa muhiim u ah in wadan kaste ama meel kaste la gaarsiiyo weliba waayadii hore hadda waxay uga duwan tahay caalamkii hal xaafad buu noqday oo dadkii diyaaradaha la raacaya oo qofkii maanta africa joogay beri yurub buu joogaa saa dambe australia joogaa marka xanuunkii si sahlan buu ku faafi karaa tan kale markii xanuunku biloomay ayaa madaxa hay-adda w h o hay-adda caafimaadka adduunka tedros wuxuu ku canaantay wadamada yuruba uu ku yiri haddaad moodeysaan xanuunka keligiin inaad tallaal soo saartaan oo wadamadiina ilaalisaan sidaa xanuunka kuma joojin kartaan waa in tallaalka caalamka gaara haddana maanta waxaa newska ka akrinayay shirka wadamada toddobada wadan oo magaranaysa adduunka ugu qarisan shir dhacaya jimcada soo socota waxyaabaha looga hadlayo waxaa kamid ah sidii arrintaa wax looga qaban lahaa oo tallaalka si frii ah wadamada aan gabadan karin maaragtay lagu gaarsiin lahaa kulankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey madaxda wadamada g seven foolka fool ay u kulmaan tan iyo intii uu xanuunka covid sagaal iyo toban caalamka ka dilaacay waxaa kale oo uu noqonayaa booqashadii ugu horreysay ee uu madaxweynaha maraykanka joe biden ku yimaado yurub tan iyo intii loo doortay xafiiska washington maraykanka ayaa ugu yaboohay wadamada saboolka ah inuu ku caawin doono siddeetan milyan oo ah tallaalka covid sagaal iyo toban halka wadamada kale ee g seven tiradu ay intaasi ka yar tahay dadka u ololeeya in dalalka faqiirka ah la gaarsiiyo tallaalka ayaa aada uga biyo diiday sababta britain aana ilaa iyo iminka u sheegin tirada tallaalka ay bixin doonto laakiin waxaa la filayaa inuu ra-iisul wasaare boris johnson kulanka wadamada g seven kaga dhawaaqi doono toddobaadkii aynu soo dhaafnay ayay qaar ka mid ah xubnaha baarlamanka dalka britain ku booriyeen inuu ra-iisul wasaaruhu ku daydo dalalka jarmalka faransiiska iyo talyaaniga oo ku yaboohay ilaa boqol milyan oo dhibcaha tallaalka ah xogayaha caafimaadka britain maat hankong ayaa dhowaan sheegay inaanay britain haysan tallaal dheeraad ah oo ay bixiso waxaa kale oo laga cabsi qabaa in ay dowladdu sababta ay u sheegi weyday tallaalka ay bixinayso ay tahay iyada oo la tacaalaysa nuqlada xanuunka covid sagaal iyo toban ee iminka soo gaadhay britain oo si aada u faafaya ayna doonayso in ay furto dhammaan xayiraadaha dalka saaran koob iyo labaatanka bishan aynu ku jirno cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london